bisha soo socota ee oktoobar waxaa gobolkan victoria lagu qaban doonaa doorashooyinka golayaasha kala duwan ee deegaan haddaba waxaa jira tira musharaxiina oo afrikaan iyo soomaaliba ay ku jiraan oo ka qayb qaadanaya tartamadaasi xamdi cali waxa uu u sharaxan yahay mid ka mida golayaasha deegaanka gaar ahaan bartamaha magaalada melbourne ama melbourne city waxaan weydiiyey bal inuu iiga waramo doorashadaasi xasan aad baad umahadsan tahay horta melbourne city council waxaa weeye waa magaalo madaxda gobolkan victoria weeye waxaa ka jirta ilaa toddobaatan iyo sagaal council ayaa ka jirta gobolka victoria oo dhan maarata marka la dhaho badhba dee baadiyaha ku yaala iyo xaafadaha kale ee greater melbourne ka tirsan maarata sida hadda kasoo qaad gaston heidelberg oo kale iyo iyo warabi meelaha ay soomaalidu degan yihiin laakiinse midka melbourne city council waa councilka matalahaya magaala madaxda gobolka victoria oo c b d gu ay ku jirto markaasna ay xaafado yar yaroo kalena oo kuwa magaalada u dhow ay ka tirsan yihiin sida carlton north melbourne kensington east melbourne west melbourne iyo kuwa kale iyadana dockland iyo south bank iyo marka aniga marka arrimaha khaaska ay la tahay sorry city of melbourne horta marka waxaa weeye ma kala qaybsano kansolada kaleete waxay leeyihiin wax la dhaho wards oo maarata ilaa saddex ward oo marka midkii kastaba ay kasoo gelayso saddex ruux ilaa afar ruux ay u tartamayaan kan city of melbourne sharci gaara bay leedahay oo baarlamaanka victoria uu sameeyey oo melbourne act la yidhaahdo taasoo dhahaysa inay waxoo dhan isku furan yahay oon lakala qaybsanayn marka ruuxa istaagahaya hadduu laga soo doorto magaalada geeskeeda kale oo aan ka hadlaya hadda magaalada inteedii hoosta ahayd ee c b d ga iyo magala madaxda ahayd iyo geeskeeda kale ward iyo kala qaybsanaan ma laho laakiinse waxaa inaga dadkeena afrikaanka khaasatan east afrikaanka khaasatan soomaalida xaafadaha ay ku badan yihiin rajeynayno inay maaragtay ay runtiina taageeraan weliba khaasatan ay taageeraan waxaa weeye carlton north melbourne iyo kensington meelaha kalena waa la degan yahay laakiin labadaa saddexdaa xaafadood ayaa loogu badan yahay oo guryaha dowladda ay soomaalida iyo dadka east afrikaanka ay aada u degan yihiin waa gartay marka boosishinada loo tartamaya waxaa ka mid a meeyarka ama duqa magaalada ku-xigeenka iyo kaunselarada adigu mid ka mid a boosishinadaas kaunselada u tartamaysaa xisbibaad matalaysaa imise qof baa guud ahaan tartamaysa imisaase loo baahan
yahay horta su-aalaad fiican wey horta laba dadku waxay helhayaan markii doorashada waraaqaha ee boostada loogu soo diray laba waraaqood bay heli ama laba waraaqood kala codaynayaan mid waxaa la dhahaa leadership tinka oo ah lord meerka duqa magaalada amaba haddii si kale loo dhaho duqa duqayda magaalada oo kale iyo ku-xigeenkiisa ayaga sidii madaxweynehoo kale ayaa loo doortaa oo gaar tigid gaar aha ayaa lagu dooranaya cod gaar ayaa lagu codaynaya waraaqda labaadna waxaa weeye kaunsolada oo markii si loo fiiriyo u dhiganta baarlamaanka oo kale baarlamaan laguma magacaabo maadaama dowladda ugu hooseysa ay tahay laakiinse waa kaunsolka oo la shaqaynhaya lord meerka iyo ku-xigeenkiisa marka kuwaa horta yaa jirta oo waxaa ka qayb galahaya inta badan ururada libarku saan mar hore dad u sheegay labaatan sano ka hor ayaa ugu horey ugu dambeysay wakti ay dowladda hoose dad u cayimaan oo siyaasad ahaanubay u arkeen inay macnaha maadaama inta badan gobolka iyo federaalka ay u istaagaan oo ayna qabtaan counsilku macnaha meel yar hoosu lo ahaa markii dambese qiimaheeda way arkeen oo inay cod ku luusgareynayan bay arkeen marka labaatan sano ka hor ba ugu dambeysay inay ka qayb qaataan marka libarku waa taagan yahay dad baa u taagan counsilka iyo lord meerka tiamkiisa greenka waa lu taagan yahay liberaalka waa suurtagal baa laleeyahy weli ma caddo waxaa kaloo iyadana taagan kooxdan inta badan liberaalka gacansaarka laleh laakiinse businessku ay taageeraan oo hadda lord meerkan waktigan jooga salicab berigi horena ninkii hore iscasilay maaratay robert doyle aha uu ahaa ayaa maaratay isagana istaagahay anigu marka waxaan ka tirsanahay libarka oo ah runtii ururka markii la fiiriyo australia ugu weyn een asagoo xunafa gelin ahna ururka mar kastaba matala dadka shaqaalaha waxa oo kale ama dadka maaragtay low incomeka aha iyo dadka soo galootiga sida inagoo kaleetaba ah counsilku sidaad sheegtay waa dowladda ugu hooseysa dalka saddexda heeroo kala duwan oo dowladda bal howlaha ay qabato haddii hadda aad ku guuleysan lahayd inaad mid ka mid a counsilarada aad noqotid waxa gooni adiga kuu soo geliya iyo howlahaad isleedahay waad qaban kartaa iyo howlaha guud ahaan counsilka uu qabto
waa su-aal fiican xasan howlaha uu qabto horta waa dowladda ugu dhow dadka awooddeedan kale yayna badnaaninba oo xagga dhaqaalaha iyo awoodda waxaa orka ore ugu badan horta dhaqaal ahaan waxa ugu badan waddanka waa dowladda federaalka ah xagga dadka la macaamilkiisa iyo sida maaragtay baabuurta wadooyinka guryaha baarlamaanka maamulo iyo dowladda maamusho waa dowladda gobolka wey laakiinse haddana dowladda ugu dhow dadka ee waddada gurigaaga hormarta iyo kaabaaga gaarigaaga meeshaad dhigan karti iyo meesha aadan dhigan karin iyo baagaga maaragtay meesha lagu ciyaaro ee ciyaalku ay ku ciyaarayaan dadku ay ku fahmaystaan iyo qashinka qaaditaankiisa iyo meesha ciyaalka lagu xanaaneeyo arrimaha noocaas oo kale ee runtii aadka ugu dhow dadka iyo qoyska khaasatan ugu dhow weeye horta waxyaalaha uu counsilku u maamulo waxa kale een ka rajaynhayo ee iyadana uu aadka ugu fiican yahay waxay tahay waxa la dhaho advocacy cod inuu u noqdo waxa hadda innaga maadaama oonu ku badan nahay xaafadahan dadkeena soomaalida ahaa iyo east africanka carlton north melbourne iyo kensington runtii xidhiirka aanu la leenahay dowladda khaasatan counsilkan aad iyo aad iyo aad buu u yaraa asaga oo uu yahay kaunsolada ugu taajirsan inu ugu awood badan wadanka australia markii la dhaho sababtoo ahaa waa magaalo madaxdii macnaha waa magaalada labaad ee wadankan australia marka haddii consul loo fiiriyo waxaan la dhihi karaa ka awood badan ama ka lacag badan midka sydney keli ambaa ka ambaa ka macad badan baa la dhihi karaa marka saas daraaddeed xidhiir lama lihin marka inaan xidhiirka uu furmo advocacyna maaragtay uu sameeyo counsilkaasi aanan ku qasbo in ay dhahaan xidhiir la sameeyaan dadkan ka tirsan citiznkooda aha oo adeegyada ay bixiyaanna ay qayb ka noqdaan hadda waxaa un laynoo soo diraa agensiyo kale oo aan dowladda xataa ahayn ayaa maaragtay inaga inagu inaga shaqaysta oo maaragtay riboodyo inaga qoro oo marka inaan anugu waxaan rabe ugu horreeya inuu noqdo waxaa weeye inay taa istaagto oo dadkan sida dadka kale ee residentiga loola macaamilo uu consulku toos oola macaamilo oosan dad kale usoo marin waa gartay adigu marka siyaasiyan ma arrin weligeed aad ku fakeraysidba mise arrimo gaara ama dhibaatooyin gaar oo bulshada haysta oo aad isleedahay waxbaad ka qaban kartaa haddii booskaas aada heshaa jira xasanow niyahow horaan aan runta markaan kuu sheego dadka u sheego nin siyaasi isuma arki jirin nin dadka sida kale u caawiya oo maaragtay baan isu arki jiray laakiinse tobankii sano u dambeysay yaan khaasan xabadan xaalada kaalkan deganaa arrimo badan oo volunteerina aan sameeyey waxyaalo badanna isku dayey inaan dadkii u sameeyo weliba anigoo dhexdhexaad ah oon maaragtay aan urur ka tirsanayn oo markii u horreysay falsafadeedu waxay ahayd si aan qolo kasta oo la macaamilo inaanan maaragtay aan qolo inkastoo fikradaydu meesha jirta aan ogaa oo laybarka ay tahay qolo mar kastaba inoo jilicsan ina soo dhoweynaysa inaa hadal kulul inagu dhahaynin ay yihiin awooddana leh haddana waxaan islahaa dhexdhexaad ahow aakhirkii waxaa ii timid inaynan soconaynin oo marka aad doonayso dadka dantooda in la qabto aad ruux awood leh diyaarna u aha inuu maaragtay waxaa kuu qabto inaad la hadasho haddana haddii misaal ka soo qaado oo kale saddex urur ayaa hadda ama saddex qolo oo dowladda qaban karta ama la dooran karo waa laybarka greenka iyo liberaalka iyo xulafadoodu greenka ee liberaalka iyo xulafadoodu ma nihin dadkooda naturalka constituencyga la dhaho dadka ay ku rajaynayaan inay dowlad ku dhisaan ay maaragtay doonayaan inay kasbadaan si ay dowlad u noqdaan innaga ma nihin saa daraaddeed ayagoon xumayn oon la dhahayn xataa waa dad xun lalahayn ayaynan isku dayeynin inay adiga aad kugu dhowaadaan sababtoo oo dadkoodii dooranhaya baa waxaa dhahaya waxay dhahayaan show way naga tageenoo qoladanay bay hadda u dhow yihiin greenka haddii loo fiiriyo dad xun iyagana ma aho laakiinse awood ma laho weligoodna dowlad mayna qabanin inay dowlad hadda qabtaanna aad iyo aad bay u adag tahay sababtoo tiradooda meesha ay gaarsan tahay magaalooyinka xaafadaha hoosuun baa laga soo doortaa haddaba marka ururka inoo soo hadhay keli ah ee awoodna leh ee aan sida kaleetana xiriir tooska aan macnaha inaan nacbayn aanan u arkaynin xataa haddii laynagu arko inay inay macnaha ay dadkoodii ka tageen oo kale waa laybarka weye marka taas ay midda igu qasabtay inaan laybarka galo muddo hadda saddex sano laga joogo ay saddex sano iyo bar laga joogo markii u dambaysana fursaddan markay soo baxday aan gacanta u taagay runtiina waxaan aad iyo aad ugu ugu macnaha aan waxa aan ku faana ay tahay in la icaawiyey oo hadda saddex ruux oo ururka weyn ku matalaysa magaalo madaxdan inay u istaagaan ayaa ka tirsanaya marka arrin arrintaasna la fudaysan kara ma oo waa gartay marka howlaha guud ee counsilarada ama golo deegaanadu ay qabtaan waxaa la dhahaa waxyaalaha environmentiga ama biyaaddu waa qayb weyn weeye arrimaha kale waa arrimaha guryaha la dhiso ama developmentiga la yidhaahdo haddii arrimahaas aan galno guryaha ku yaala norad melbourne iyo iyo kensington oo soomaali badanu ay degan tahay oo dhowaan lagu soo rogay xanibaado aad adag oo laftigaagu aad qayb ka ahayd waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda gobolku waa victoria ay rabto inay dadka faamilada ballaaran ama dadka xanuunada qaba guryo brivada ama gaara ay u karayso muddo laba sanaa arrimahaas maxaad ka aaminsan tahay
xasana waa arrin fiican wey arrintaa waa arrin horta aad la isu dhex waday maalmahan way soo baxday mararka qaarkoodna wax waxaa jirta laga yara weyneyni waxa uu yahay aniga saan u dareemahayo iyo maadaaman arrintan aad aan hoos u fiiryo tahay ogahayna mararka qaarkood inuu jiro loolan hooseed oo dadkeennu aanan aad loo arkaynin oo ah siyaasadeed waxaan anigu aaminsanaya arrintani inay ahayd maadaama isaan la soconno dowladda gobolka bareesho xun lagu soo saaray arrintii ku saabsanayd ee covid nineteen-kii ay ka dilaacay labada xaafadood ee marka lockdownka lagu sameeyey sidii dadkii macnaha looga badbaadiyey arrintaasi bareesho aad u daran baa soo fuushay waxyaalihii ay ogaatayna ee caddaadayna waxaa ka mid ahaa ee qirtay inay xiriirka ay lalahayd ama wasaaraddu ay lalahayd dadka meesha degan inuu aad u yaraa ayna ballan qaadeen wax badan inay ka bedelahayaan haddaba waxyaalaha dhacay ee barashada lagu saaray waxaa ka mid ahaa dad badanoo innaga ahana inay hadleen oo la yidhi ciyaal xaafado ay ciyaal fara badan joogaan oo overcrowded baa jira oo markaa ciyaalkii xataa iyo dad duqeey ah oo iyadana cudurkii inuu ku dhaca ay sahlan tahay oo isla degan yihiin baa jirta markii arrintii lasoo celceliyey waxaa u qoray oo haddaad akhridaad maqaalka aidka ku qoran siyaasi greenka aha ayaa wasiirka housinga waraaq u qoray oo yidhi arrintaasaa jirta waa dhibaato weeye maxaad dowladdaadu ka qabanaysaa haddaba markii barashada arrintii ay noqotay miidiyuhuna uu sheegay dowladda waxay qasab ku noqonaysaa inay xal la timaado oo ay tiraahdo ay kaga jawaabto haddii inay ka jawaabin waxaa la dhahaya macnaha ma danaynaysaan miyaa bay noqonaysaa arrinta daba socota marka arrinta waxaan oga jeedaa waxay tahay xasan oo dadku u baahan inay fahmaan waxani waa un laba sano keli ah waana arrin maaragtay awalba xataa la dhihi karo way jirtay oo waxaa xusuustaa dadka lagu dhihi jiray markay dhahan weytigid in badan baan sugaynay guri baan u baahan in la dhaho annagaa idinka bixinayna waxaa la dhaho boonka haddaad aad doonaysaan guri barabada inaad degtaan marka arrintanu arrin cusub ma aho waa arrin hadduu jiro oona aaminsana dad aad u badan inay yihiin dad absolutely raba inay meeshan ka guuraan oo laga caawiyo sidii barabada u degi lahayeen ha ka faa'iidaystaan fursaddaasi laakiinse yaan laga dhigin sida laga loo loo ekaysiinhayo oo ah inay dowladdu guryo dadka u kiraynayso marka kadibna guri kale oo ama la dhisay ama kaleetay lagugu rari waxaan ka yaabanahay inay arrintaa ay ku noqoto dadka disappointment ama niyad jab inay ku noqoto sababtoo xaqiiqda jirtaa waxay tahay haddadan aan taagannahay siddeetan kun oo ruux ayaa weytin sugaysa marka markaad guri lagaa raro oo lagu geeyo guri private ah oo labada sane u horreysa kirada dowladdu ay kaa caawiso oo macnaheedu tahay midkan raqiiska ah ee guryaha la bixiyo kalunbaad bixin oo gurigiina wixii si kale u wato labadaas sana markay dhammaato anigu u malayn mahayo in la dhihi dadka kaleo dhan waxoodii intii la istaajiyo adoo weliba guri fiican oo degan oo degan in adiga lagaa hormarin oo lagu dhihi adaa guri ama laguu dhisi ama guri lagu geyni uma malaynaya marka waxaan leeyahay dadku ha ogaadaan arrintu waxay tahay si dhabana ha oga fikiraan markaad dina tallaabo ku habboon ha ku dhaqaaqaan waa garta laakiin maxaad is leedahay xalku waayaa haddii aad leedahay laba sano kadib lama hubo dadkaasu waxay noqon doonaan dad badan oo aan la hadalnayna sidaasoo kale ay sheegeen dhibaatadu way jirtaa faamilo ballaaran baa meesha degan waqti badan bay deganayeen dad xanuunsan baa jira arrintanna waxay dowladdu leedahay waxaanu usoo rogaynaa inaanu isku dayno inaan xakamayno xanuunkan covid nneteen oo weli aan dhammaan marka maxaa xaloh aad is leedahay ama dariiq kalea oo arrintaas lagu xallin karo halka haddaanu si run ah u wada hadalno oo danaheenna u fiirino dadku horta yes soomaalidu waanu ku badan nahay dadkii east africaanka ahaa almost toban sano labaatan sano hadda macnaha lagu dhowyay intii la deganaa waxa u badanee loo degan yahin waxaa weeye hal waan ogna dadkeena waa guryo waxa la dhaho daynta eh waa la qaadan karaa maxaa la dhahaa mortgage laakiinse arrimaha diinta iyo arrimahaas ayaan igu istaagaya haddaba ruuxu hadduu uu rabo in uu maaragtay uu ka guuro oo uu u guuro taasi dabcan ha ka faa'iidaysto laakiinse inuusan u arag un arrin kale inayn ahayn waxaase xal noqon karta oo haddii hadda communitygu isu yimaado oo si dhab aha uu dowladda oola waajaho oo uu yidhaahdo arrinta noo waxeeya hadda fiir lacagta dowladdu u qoondaysay arrintan keli aha waa soddon iyo kow milyan weeye thirty one point seven milyan weye waa nearly soddon iyo laba milyan oo dollar weeye haafka taa keli ah basetaa ayaa fiiri ku filaan karta laga yaabaa boqol qoys iyo ka badan inay ka caawiso inay guryo hadday rabaan inay maaragtay qaataan dibositka iyo wixii la midka ahoo kale guri la qaadanaya inay ka caawiso oo markaana deedna aadan ka welwelin guriga haddaad deganaato kirada xataa laba jibaar inaad bixiso oo laga yaabo maadaama guriga laga yaabo inaad yeelato marka waxyaala waxaa jirta ka qiimo badan oo faa'iidadii dowladdu ay raadinaysana iyadana wax u tarahayo oo ka mid tahay in guryahan la bannaynhayo oo dadka kaleete u baahan ay deghayaan adigina long term solution kuu keenaysa arrimahaasoo kaleeta baa anugu saan u arko dhaanta in dowladda loola tago xal ahaana loo waxeeyo lanana maaragtay faa'iidadeeduna ay badnaanayso waxa kasoo gaaraya dowladdu u yaryahay laakiinse tan oo kalena waxaan u arkaa waxa la dhaho lagu tilmaamo bandate waxa la dhaho kara macnaha boog baa ruux meel ku taalla marka waxaa la dul saaray wax qarinaysa oo kabar garaynaysa oon macnaha wixii asalkiisa xalinaynin oo dhibaatada wixii keentay aan aan xalinaynin anusaarka noqonaysaa dowladdana ma dhahayo hadda iyadu ma rabto inay wax caawiso laakiinse bareeshaa la saaray bareeshadii la saaray si ay marka uga jawaabto waa inay tiraahdo way hadda waayaha dadka overcrowdedka ah ee xamili hadday jiraan diyaar baan una inaan guri u kirayno ilaa laba sano waa gartay dowlad goboleedka hawshan wadda aduguse waxaad u sharaxan tahay counsilka ama golo deegaanka haddii aad ku guulaysata ama golo deegaanku arrimahaas wax ma ka qaban karaa markay noqoto guriyeynta iyo dadka degan runta haddaan kuu sheego counsilku awooddiisu ma gaadhsiisano guryaha waxaa iska leh oo gacanta ku haya dowladda gobolka dowladda federaalka iyadoo lacag bay bixisaa cod iyo taliyub ay ka leedahay mooyeene wax xataa toos oo daaragta ma laho sidaa daraaddeed usan counsilkuna isagana uusan ku lahayn laakiinse wuxuu leeyahay wax la dhaho advocacy oo macnaha inay u hadlaan oo kale hadda misaal oo kale markaan almost saddex bilood buu hadda socday annaga hadalka annaga aan wada soconin wada qolada nadan laybarka ah waxyaalihii aan markaan u sheegay waxyaalaha ka jira already ay ay soo jeediyeen waxaa ka mid aha oo gabadh weliba council kale kasoo shaqayn jirtay waxay tiri waxay tiri maadaama oonan councilku awood toos u lahayn iska soo qaad dowladda maamul guddigan maamulaya macnaha howsinka inay amraan waxyaalaha ay u isticmaali karaan waxaa ka mid ah tirse bay tiri caafimaadka oo kale haddii hadda fiiri guryaha ina caafimaadkooda uusan wanaagsanayn kiliinikooda uusan wanaagsanayn waxyaala maarata caafimaad darro dadka u keenaya uu jiro counsilku wuxuu awoodaa sida dadka caadiga u degan oo kale guryaha privatka loo degan yahay oo kale inay tiraahdo inay dhahaan guryahan waxaan usoo diraynaa inspectors baan usoo diraynaa oo fiirinhaya inay dadku deganaadaan inay ku habboon yihiin iyo in kale tallaabo marka noocaasay ka qaadi karaan dowladdan hay-adda dowladdan ay barasho ku saari karaan laakiinse iyagu counsilku runtii haddadan isuu yahay dalal kale waa ka jiraa guryay dhisaan u k oo kale iyo maraykanka oo kale iyo laakiinse australia counsilku guryo dhisida oo ma xil saarno laakiinse siyaalo yar dadban oo kale iyadana way jirtaa wax uga qaban karaan kasoo qaad dhulka iyagu ay marar qaarkood ay bixiyaan haddii kambeni uu dhisahayo waxaa laga yaabaa inay dhahaan guryo raqiis aha oo dadku maaragtay ay si sahlan u degi karaan ma ku daraysaan si aanu idinku fasaxno shuruud dhis yar dadbanna iyagana maaragtay way ugu raadayn way ugu samayn karaan laakiinse iyagu ma maamulaan guryaha housing kaasina wuxuu ahaa xamdi cali oo u sharaxan kursi ka mida golaha deegaanka ee melbourne city